koley mudaxilaadkii haddaan xafiiska joogay waa muddo sanad hadda way dhammaatay qiidii xafiiska qorshayaashu iyo laba kun iyo shan iyo tobankii mashaariicaha aan ka qabanay qeybta maamulka magaalada mashaariica brojectiyada boqolkiiba boqoloo dhammaadeen baan odhan karnaa wadada jidka loo yaqaan naarsiga oo hadda iyaduna gebagaba maraysa oo laamidi la saarayo marka laga reebo mashaariicii si fiican bay u dhammaadeen waddooyin waxaa jiray socday oo inta badan laameeyadu muddo yaroo kooban kuma dhammaadaan sanad iyo laba sano ilaa saddex sano way galaan laameeye magaalada waxaa ka socda hadda ay maamulka magaaladu gacanta ku hayeen oo ahayd ilaa sideed dhibic shan kilomitr oo hadda meel fiican marayo qaybtii loo odhan jiray upgradinga ama qaybtii labaad qaybtii hore matala diyaarinta laamid way dhammaatay ay maamulka magaaladu gacanta ku hayeen wareeggii labaad hadda waxaan galnay in la dhammaystiro oo qaybtii loo odhan jiray upgradinga laamida la saaro taana haddaba la bixiyey dib baa loo bilaabay si fiican ugu socdaan waxaan rajaynaynaa muddo yar oo kooban ilaa toddoba bilooda inay laamayadaasi kusoo gabagoobaan taana si fiican u wadnaa jiijiyo guud ahaan hadda waxaa ka socdaa ilaa sideed iyo toban kilomitr baan ujeedaa waa gabagabo markay dhammaadaan magaalada waxaan rajayaynaa waddooyin fara badan oo laamiga kusoo biri doona ciidhiga waa laga raysan doonaa isku socodkuna u fuudaana jidkaa soddonka ka mid oo magaaladan halbowlaheeda mataqaana waxweeyaan culays ka dulqaadi doona iyo jidad badanoo magaalada gudaheeda ku dhex yaalla saasoo kale waxaan warnaa inta dambe inaan jidadkii dib haween ku sameynon cagaarinno cagaarin kolley ka duwan kuwii hore laameeyada oo si fiican loo sameynayo taana meel fiican bay marayaan insha allah qurux badan baan rajayna magaalada inay kusoo biirto waana dhammaystiri doonaa insha allah gebagabin doona dhowaan waxaa jirtay in suuqii weyne ee magaalada jigjiga uu gubtay islamarkaana dab uu qabsaday bal ilaa hadda khasaaraha hantida markaasi la diiwaan geliyey ee qiimaha cadadka lacageed ee ku burburtay ma noo sheegi kartaa kolley waan dareemaynaa ha taiwan ka weyne magaalada jigjiga isha u ahaa ee gubtay todobadii bishii toddobaad laba kun iyo saddex iyo labaatan xaqiidii waan dareemaynaa dabkaasi khasaaro badan buu keenay laakiin markii dib aan u galnay ee diiwaangelintii la sameeyey hantida ku burburtay ilaa iminka aan diiwaangelinay waan dhammaystirnabe waa hal dhibic shan bilyan oo bir weeyaan lacagtaasaa ku burburtay waxaan rajaynaa bulshadii kulley goobo waxaan u diyaarnay kumeel gaada goobahaasay sii galayaan saasoo kale waxaa meeshan waan ka dhisi doonaa oo dhismo fiican baa laga dhisi doonaa oo laisku waafaqsan yahay shacabka iyo guddiyadii la dhisay ayaan dhisi doonaa insha allah waana la bilaabi doonaa muddadii isbedelka uu ka dhacay deegaanka magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee mudane mayer waxay dadku ka cabanayaan inay jiraan baahi dhinaca guryaha ah iyadoo oo kirada markaasi guryahay sii qaariyoobayso arrintaasi maxaad ka qabateen kolley waa run magaaladu waa caasimad bulshadana way sii badanaysaa hadda bulshadu markay badato waan dareemaynaa xagga kirooyinka iyo guryuhu kuma filna bulshada saasoo kale inta badan markay baahidu badatana waan dareemaynaa waa wax isku xidhan oo waxaweyaan guryuhu ay qaliyoobayaan taasaa inta badan sabab u ah laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa guryo loo yaqaano guryo wadareed ama condominiumka loo yaqaano inaan dhisno guryaha ay bulshadu degto oo qiimahaan ka jabin doona dowladdu intay dhisto markaa bulshada qaybyada kala duwan ay degaan waxyaabaan isleena waa ku xakamayn kartiin tan laftigeeda xagga dhaqaale ahaan waan dareemaynaa jigjiga guryaheeda waa boqolkiiba lixdan bal magaalada laftigeeda inay dakhliya ka soo galaan baan rajaynayna taasi waxay keeni doontaa inaan laftigeeda aan xakamayno taa lafteedu qorshay u baahan tahay hadda waxaan sameynaynaa diiwaangelin saxa la waday qaabkaasoo marka dambe aan database u bedeli doono guryaha magaalada ku yaala noocay yihiin iyo qaabkii u dhisan yihiinba taasi marka dambe waxay keeni doontaa in qiimaha la jaangooyo iyada lafteeda waan ku rajaweynayaa sanadka lix iyo tobanka inaan qorsho noocaas aan qaadano oo la yidhaahdo xaafadda noocaasoo kalea guryada waxaa lagu karan karaa lacagta noocaasoo kalea guryaha qaabka u dhisan mataqana nooca designkoodu yahay ama qaabka noocaas u dhisan waxaa lagu karan karaa qiimaha noocaasoo kale waan soo saari doonaa insha allah daraasaadkiina wuu socdaa waa la wadaa waa tahay adigoo mahadsan injineer siyaad mayer dhanka kale waxaa jira muddooyinka dambe shacabka magaalada jigjiga waxay ka cabtaan dhalinyaro abaabulan oo markaas lagu magacaabo jina guru inay xaafadaha qaar yani ka geystaan dhibaatooyin bal arrimahaas ilaa hadda maxaad ka qabateen kolley way jirtaa xaqiidii dadaalka hay-adaha amniga iyo maamulka magaaladu wadaan iyo xafiis komishinka heer deegaan annagu kolley waxaan aaminsanayn jina gruubkii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee magaalada laga yaqaanee duurka cad yaru isleynaya inay magaalada waxaas yaraaday laakiin haddana marka qaarkood xaafadaha qaarkood oo kale way ka timaadaa hawshaas oo way dhacdaa marka qaarkood in habeenada meelaha qaarkood oo kale magaalada cidhifiyeeda dhalinyaro intay ishabaabusho dadka wax ku waxyeeleeyaan taa laftigeeda waxa weyn hay-adaha amnigu mar walba way socdaan wayna howlgalaan xaafadaha ka dhisan mataqaana waxa weyn magaalada iyaguna abaabulka ay waxa weyn galaan bay noqonaysaa ciddii la qabtay hawsha waxa weyn lagu qabtay in sharciga la horgeeni doono dhalinyaro badan oo noocaas oo la xidhay oo sharciga u xidhan baa jira qaarkood la xukumay way jiraan taas waa wax jira weeyaan laakiin waxaan annagu aaminsanaya boqolkiiba boqol inaan xakamaynay dhibaatooyinka yaree dhacdooyinka yimaada waqtiyada khaaskana iyadana waan xakamayn doonaa hay-ada amniguna aad bay u dadaalayaan bulshadana waxaan leenahay howlaha noocaas oo kale markaad aragtaan nala soo wadaaga aan ka wada qayb qaadano ugu dambeyntii dhanka kale waxaa jira magaalada jigjiga way sii kobcaysaa maalin maalinta ka dambeysa dadku kusoo badanaya gaadiidka bajaajka inta badan dadku isticmaalaan gaadiidkaasna magaalada dadka ku nool waxay u badan yihin dad danyara oo aan awoodin inay kontraat raacaan dhacaan marka maxaa idinka qorshaysan dhanka gaadiidka dadweynaha in magaalada la keeno waa run kolley waan dareemaynaa magaalada bulshada way badanaysaa magaalada way sii faafaysaa transportationkuna culaysuu ka jiraa laakiin hadda basas olayidhaha basaska dadweynaha oo tiro yara ilaa lixa ayaa hadda magaalada ka shaqeeya waxaan rajaynaynaa kuwa noocaas oo kalena hadda way soo socdaa ilaa saddex kalaa soo socda marka meelaha waddooyinka muhiimka ah kolley way mari doonaan haddana way shaqeeyaan culayskii waqtigii hore ka jiray magaalada hadda kama jiro taana waxaan rajaynaynaa basaska dadweynaha waa meelaha ugu muhiimsan transportationku bulshada marka magaalada la eego in la helo waddooyinkan haddaan wadna markay dhammaadaan basaska noocan ee dadweynahana insha allah waxaan rajaynaa inaan lasoo kordhin doono ay magaalada qaybo kala duwan u baxayaan marka meelahan culayska saari doona ayay ka mid tahay laakiin basaskan dadweynaha haddana qaar baa magaalada dhexdeeda ka shaqeeya waana soo kordhin doonaa